aad iyo aad saaraan kaa mahad celinaya v o eda alxamdulilah guul aad iyo aad u qiimo badan runtiiba xalay noo soo hoyatay runtii alxamdulilah aan filanayna aan ogeyn runtii alxamdulilah kalsoonina ku qabin inaan soo baxayno laakiin aad iyo aad bay u muujinaysaa runtiiba yacni campaignkeena dadaalka asuubinay balonso waxqabadkeena intaan ku fadhinay bay ka turjumaysaa runtii alxamdulilah runtii waa uga hambalyeynaya dadkii noo codeeyey kuwii soomaalida ahaa iyo kuwii ajnabiga ahaa oo ka badnaa runtii oo noo codeeyey aad baan uga mahad celinaya waa hagaag xildhibaan ismaaciil bal sharaxaad yar naga sii haddaad dadka dib u xasuusiso inkastoo kursigan aad horey ugu fadhida haddana markii labaad ayaa doorashadan isreebreebka lagu doortood kusoo baxday adiga xisbiga dimuqraadigana ay ku siiyeen kalsoonida xisbiga dhexdiisa ah inaad kursigaas u tartanto bal sharaxaad naga sii mar kale aad iyo aad maasha allah saa ula socotiin runtii taariikh inaan kasoo qornay gobolka ohio waa la socotiin runtii oo sanadkii laga soo bilaabo twenty eighteenkii qofkii ugu horreeyaa noqday oo u tartama gobolka ohio xildhibaannimo markaas waa naga guuldar waa guuldaraysanay codyad baa nooga badiyey runtii tijaabo fiican bay ahayd tillaabo aan jeexnay laakiin aan jeexnay kadibna runtii dhalinyaradii hanka ku jiray baa soo baxay dhalinyaro badan baa iyagana orday dhowr ayagan laga adkaaday laakiin runtii waddadaysii sheexaysay markastu markasta alxamdulilah laba kun labaatan labadeena runtii taarikhda ayaan ka samayn waa la socotiin aniga aan kusoo baxay qofkii ugu horreeyey aan kusoo baxay noqdo aniga iyo munira marka laba xildhibaan baa kusoo baxnay golaha xildhibaanada ah haddeerna runtii de waxay sii xoojisay runtii inaan soo laabanay mar labaad annagoo waxqabadkeenii sanadkii iyo haddeer bar lasoo dhaafay la tex raacayo marka runtii waa farxad bay noo tahay runtii waxaan rajaynaya runtii inay wada usii jeexdo dhalinyarada soo socda insha allah waa hagaag marka bal waxaad iga warantaa shaqada aad qabanayso maxay tahay adiga shaqooyin badan runtii horta waa soo qabanay haddeer hadafkeena wuxuu yahay runtii labada sana insha alla noo socota inaan xooga saaro runtii biilal badan sharciyo badan aan keennay runtii inaan sii xoojino aanan ka haasganayna insha allah sharciyada ay ka mid yihiin license iyadoo kale dadka dadka soo gelitaanka ah oo sharci la-aan dalkan ku ah soo batay weliba soomaalidan aad ugu badan yihiin inaan sharciyo helno inaan ka caafimaad kala shaqeyna iyagana iyo benefits ay u helaan gobolka ohio waxaan also xooga saarnaa runtii aad iyo aad inaan xoojino minimum wageka dhaqaalaha ugu yar qofku qaadan karo inaan dallacno insha allah haddeer waa toban doolar waaye inaan ka dhigno fifteen dollars an hour shan iyo toban doolar runtii hadafkeena waxaan rabaa xooga inaan saarno ngo-yada iyo nonprofityada inaan dhaqaala u helno runtii marka wax badan baa noo soo suurtagelay muddada yarta aan fadhinay alxamdulilah hadda labadan sanana runtii hankeena aad buu ballaariyan waxaan qaban doona insha allah waa tahay waxaan ognahay in magaalada colombos gobolka ohio soomaalida waayadan ugu dambeysay si rasmiya ay ama furfurana isku dayeen inay dhex galaan hanaanka dowladda oo ay u tartamayeen xilal kala gedisan doorashadan haatan isreebreebka waxaa xusid mudan dad aad u fara badan inay kuraas u wada tartameen adiga sidoo kaleeto wiilka kugu soo xigay soomaali uu ahaa oo kula tartamay cabdirasaaq diini bal maxay uga dhigan tahay soomaalida inkastoo kursiga adiga hadda haatan aad qaaday maxay uga dhigan tahay soomaalida siyaasadda ay kusoo biirayaan gobolka waktigan runtii waa wax aad iyo aad horta u fiican in mar soomaalida haddii mar tallaabo qaadan horta wadda haddii mar la bilaabo in lasii wado oo horta wax wanaagsan runtii tallaabadii markaan bilownay twenty eighteenkii farxad waxaan waa dhalinyaro badan ee ordeen ayaguna laakiinse runtii oose waxaa mudan dadka soomaalida inay fahmaan walaala inay wada yihiin runtii ay anagu dhexdeena anagu aan yacni iska qabsanin aan xooga saarna midnimada soomaaliyeed kaasna buu runtii hadafkeena anaga priority noo yahay wiilka wiilka wiilka orday runtii waa ku uga hambalyeynaya maasha allah inuu tartamay laakiin abayse qof xil ku fadhiya incumbencyga maraykan aad baa loo qadariya qof xil ku fadhiya runtii waa adagtaa laga badiyaba qofku raba aadaba runtii laakiin wuu dadaala runtii aad iyo aad waana uga hambalyeynaya runtii isku dayiga iyo siyaasaddu dhexgalka oo wax loo baahan yahay hadafkii laakiin waxaa runtii dhalinyarada soo socda inay waddankan ku koray oo yacni inaan xooga saarno runtii inaan waddo u jeexna fiican runtii xooga aan u saarnay xisbiga ku xirno kala shaqayno dhalinyaro badan insha allah inaan soo saarnay hadafkeenu u yahay sanadaha soo socda insha allah